halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciya oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin waxaa kaloo looga hadlayaa waxiyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba dayrin doonin reer banu israa'iil markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda siddeedaad markaanoo nebigu uu lahaa waa kuwama kuwan u duulaya sida daruur oo kale iyo sida qoolleeyo buulalkooda u duulaya haddaba haddii waxyi ku saabsan dayuuradaha weligeed lagu arkay ama lagu qoray qorninka waa midkan qidcaduse waxay ka hadlaysaa maraakiib yuhuuddii laga soo safriyey dalalka carabta iyo etoobiya ayaa waxay rumaysan yihiin in ilaah u kaamilay waxyigan oo waxay leeyihiin diyaarado ayaynu ku nimid dhulkayaga kuwaasoo ay soo direen dalka maraykanka hase yeeshee sida iyaga ay ku doodayaan ma waafaqsana waxyigu haddaannu horay idinku sii wadno meeriska cutubkan lixdanaad ayaannu haatan eegaynaa aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan hubaal gasiiraduhu anigay isugi doonaan oo dooniyaha tarshiish ayaa marka hore imaan doona inay wiilashaadii meelo fog ka keenaan iyagoo lacagtoodii iyo dahabkoodii wata oo waxay u imaan doonaan magaca rabbiga ah ilaahaaga iyo kan quduuska ah ee reer banu israa'iil aawadiis maxaa yeelay isagu wuu ku ammaanay tarshiishka halkan lagu sheegayo ayaa quseeya qaramada badmaaxyada ah oo dhan kuwaasoo israa'iil ku soo celin doona dhulkooda wakhtiga dhammaadkiisa qaramadii israa'iil baabi'iyey ayaa gacan ka geysan doona dib u dhiskeeda wakhtigaas dalka ruushka waxay soo diri doonaan yuhuudda joogta halkaasi oo welibana baad ma weyddiisan doonaan laakiin hadiyado ayay soo siin doonaan isla sidii masaaridu ay yeeleenba israa'iil waxay masaaridii ka soo qaateen dahab iyo maacuun iyo weliba dharkii ay u baahnaayeen markii ay waddankooda ka soo baxayeen haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa kitaabkii ishaaciya baalka sagaal boqol lix iyo afartan ee axdigii hore cutubka lixdanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban waxaana qoran sida tan weliba irdahaagu had iyo goorba way furnaan doonaan oo habeen iyo maalintoona lama xidhi doono in lagu keeno hodantinimada qurumaha iyo boqorradooda la kaxaystay waayo quruuntii iyo boqortooyadii aan ku adeeginba way halligmi doonaan hubaal quruumahaas waa la wada baabi'in doonaa quruumaha dunida ee badbaaday waxay isugu imaan doonaan magaalada yeruusaalem marka zamanka uu dhammaado oo sayid ciise masiix wuu caddaynayaa in xukunkiisa uu fuuli doono quruumaha iyadoo loo eegayo hadba sida ay ula mucaamiloodaan yuhuudda waxaana tixraaca arrinkaasi laga helayaa injiilka sida matayos uu u qoray cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha kow iyo soddon ilaa lix iyo afartan maalintaas iyada ah ayaa quruun waliba hoos fadhiisan doontaa masiixa oo welibana jilib waliba nafar waliba ayaa u sujuudi doona carab walibana wuu qiran doonaa in masiixu uu yahay sayid wakhtiga marka zamanka uu dhammaado ayaa waxaa masiixa u imaanaya qof kasta oo aadami ah oo dunidan ku sugan waxaase taasu ay ku imaanaysaa in intii badnayd ee dadka dunidu ay raaceen isaga hase yeeshee markii shayddaanka la soo daayo mar kale markii xilliga uu dhammaado ayaa kuwii xagga niyadda ka diidanaa masiixa ay u noqon doonaan shayddaanka waxaana halkaasi ka bilaabanaya caasinimadii u dambaysay isla wakhtigaasi ayaa waxaa la muujinayaa muuqaalka guud ee boqortooyada daa'imka ah ee masiixa wakhtigaas ayaa isbeddel xoog lihi uu imaanayaa sidaan rumaysanahay oo waxaa la abuuri doonaa samo cusub iyo dhul cusub ilaahna wax waliba wuu cusboonaysiinayaa welibana dadkii dhintay ayaa soo noolaanaya waxaannu haddaba dhammaantayo sugaynaa maalintaas iyada ah waase kuweenna masiixiyiinta ah waana kuwii lagu yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxana uu u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadaha labo ilaa saddex sida tan guriga aabbahay wuxuu leeyahay hooyaal badan haddaanay sidaas ahayn waan idiin sheegi lahaa maxaa yeelay waxaan u tegayaa inaan meel idiinsii diyaariyo oo haddaan tago oon meel idiin diyaariyo mar dambe waan soo noqon doonaa oo xaggaygaan idin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan markaa dhegaystayaal waa hubaal in jidhkayaga la cusboonaysiinayo oo aannu weligayo la jirayno masiixa maalintaasuna waa maalin wacan marka masiixu uu siinayo dabeecad cusub qof waliba ee horay ugu kalsoonaaday balse dhegaystayaal iminka aynu eegno maaddada ku saabsan sida yeruusaalem loogu kaamilayo ballamadeeda oo dhan haddaba dhegaystayaal si aad arrinkaasi wax kaga ogaataan ayaannu u jalleecaynaa kitaabkii ishaaciyah cutubka lixdanaad aayadda shan iyo tobanaad waa baalka sagaal boqol lix iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan in kastoo lagaa tegay oo uusan ninna ku dhex mari jirin waxaan kaa dhigi doonaa sharaf weligeed ah iyo farxadda dadka qarniyada badan isla sida hadba ishaaciyah uu inoogu sheegay cutubka labaad ayaa yeruusaalem noqon doontaa qadka dhexe ee dunida oo maalmahaas waxay heli doonaan reer yeruusaalem barako aan xisaab lahayn haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka lixdanaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban waa baalka sagaal boqol toddoba iyo afartane ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan oo waxaad nuugi doontaa caanaha quruumaha oo waxaad nuugi doontaa naasaha boqorrada oo waxaad ogaan doontaa inaan anigoo rabbiga ahu ahay badbaadiyahaaga iyo bixiyahaaga iyo kan xoogga badan ee reer yacquub meeshii naxaasta dahab baan ka keeni doonaa oo saraakiishaadana waxaan ka dhigi doonaa kuwa nabadeed oo kuwa kuu taliyana waxaan ka dhigi doonaa kuwa xaqa ah marka ay sidaan tahay ayaa magaalada yeruusaalem oo wakhtiyo kala duwan la bililiqaystay laga soo celin doonaa quruumaha waxaana wixii laga dhacay lagu magdhabi doonaa labalaab waxaa haddaba xiise leh in deegaanka bariga dhexe uu ku badan yahay naxaasta maanta oo haddii aad booqato suuqyada lubnaan iyo masar waxaad arkaysaa in dadku ay iibinayaan waxyaabo laga sameeyey naxaasta laakiin maalmahaas mustaqbalka ah waxaa beddeli doono weelal laga sameeyey dahab waxaa kaloo dalalkaasi bariga dhexe ku badan doona birta qaaliga ah iyagoo ka wada helaya magaalada yeruusaalem oo dahabka uu ku badan doono iyana derisyadeeda ayay ka iibin doontaa waxaad haddaba eegtaa waxyiga qaaliga ah ee ku saabsan ama ku qoran kitaabka nebi ishaaciyaah cutubka lixdanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan mar dambe qorraxdu kuuma ahaan doonto iftiinkaaga maalinnimo oo dayixuna nuur dhalaalaya kuma siin doono laakiinse rabbiga ayaa iftiin weligiis ah kuu ahaan doona oo ilaahaaguna qurux buu kuu ahaan doonaa qorraxdaadu mar dambe ma dhici doonto oo dayaxaaguna iftiinkiisa ma ceshan doono waayo rabbigu wuxuu ku ahaan doonaa iftiin weligiis ah oo wakhtigii baroorashadaaduna uu dhammaan doonaa haddaba ciise masiix oo ah ilayska dunida ayaa halkaasi joogaya isagu waa iftiinka yeruusaalemta cusub dunidana kol dambe u baahan mayso in waddooyinkeeda ilays lagu dhejiyo ilaah baa iftiin keeni doona haddaan horay idinku sii wadno kitaabka ayaannu eegaynaa baalka sagaal boqol toddoba iyo afartan ee axdigii hore kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka lixdanaad aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan mid yarba wuxuu noqon doonaa kun oo mid yarna wuxuu noqon doonaa quruun xoog badan anigoo rabbiga ah ayaa waxaan wakhtigiisa soo dedejin doona haddaba waa aayad farxaddii iyo yididiiladii cutubka hoos saxiix uga jiidaysa waxaa maalintaasi siyaadaysa fitamiinkii sayid ciise masiix ayaa horay inoogu sheegay intii aynu ku jirnay injiilada oo wuxuu yidhi ruuxu wax waliba wuu rajeeyaa laakiin jidhku waa itaal daran yahay waxaa jidhka ka maqan macdantaas imaanaysa dunida wakhtiga isaga ah waa kan uu leeyahay anigoo rabbiga ah ayaa waxaan wakhtigiisa soo dedejin doona waxaa haddaba intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii lixdanaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah waxaanan haatan idiin bilaabaynaa cutubka kow iyo lixdanaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah haddaba dhegaystayaal cutubkan kow iyo lixdanaad mawduuciisu wuxuu ka kooban yahay laba maaddo waxaana la kala qaadayaa imaanshaha koowaad iyo imaanshaha labaad ee masiixa iyo weliba farxadda marka zamanka uu dhammaado haddaba cutubkan waa mid xiise goonni ah leh waana kii sayid ciise masiix uu ku furay howshiisii wacdiska markaasoo saldhiggiisa uu ahaa naasaret waa isla cutubkii sayidkeenna uu soo xigtay oo waxaa ku qornaa waxyi isaga ku saabsan cutubkan weli wuxuu horay u sii ambaqaadayaa barakada aan xisaabta lahayn ee reer banu israa'iil ay helayaan wakhtiga dhammaadkiisa ama zamanka aakhirkiisa oo barakada dunidana iyagaa xudun looga dhigayaa markaa aynu ku jirno qaybtan u dambaysa ayaannu arkaynaa ama layna hor keenayaa macaashka wakhtiga aakhiruzamanka ay helayaan dadka ilaah adiguna kama reebnid dhegaystaha iyaga qaaliga ahow waxaanse haatan ku bilaabaynaa cutubkan kow iyo lixdanaad maaddada ugu horraysa oo ah sida loo kala qaadayo imaanshaha koowaad iyo imaanshaha labaad ee masiixa saddexdan aayadood ee ugu horraysa ee cutubkan ayaa waxaa ku qoran qidcada ugu qirada weyn ee qorniinku markay joogto waxyiga masiixa oo waxay inagu caawiyaysaa qidcadan inaannu si saxiix ah u tarjumanno kitaabka waxba yaan war laydinku daalini aynu la soo baxno kitaabka quduuska ah waa ishaaciyah cutubka kow iyo lixdanaad aayadihiisa kow ilaa labo waa baalka sagaal boqol toddoba iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ruuxii sayidka rabbiga ah ayaa idul jooga waayo wuxuu rabbigu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo wuxuuna ii soo diray inaan kuwa qalbiga jaban bogsiiyo iyo inaan maxaabiista xornimada ogeysiiyo kuwa xidhanna furrinnimada iyo inaan dadka ogeysiiyo sannada qaabilaadda ah ee rabbiga iyo maalintii aarsashada ilaahayaga iyo inaan kuwa baroorta oo dhan u qalbi qaboojiyo haatan waxaa inta laynagu siinayaa hannaan wax lagu tarjumayo oo waafaqsan kitaabka quduuska ah haddii markaasi aan akhriyo tan anigoo aan garanaynin axdiga cusub ayaanan garteen ka nebigu uu ka hadlayo welibana ma garteen kan leh ruuxii sayidka rabbiga ah ayaa idul jooga haddaba haddii kaasu uu yahay sayid ciise masiix ma waxay taasu qusaysaa imaanshihiisii koowaad mise waxay qusaysaa imaanshihiisa labaad marka ay sidaan tahay dhegaystayaal kitaabka axdiga cusub wuxuu u taagan yahay tarjumaad xagga rabbiga inooga timid ilaah ayaa inoo fasiraya waxyaalihii lagu qoray axdigii hore markii sayid ciise masiix uu soo galay sinagoogta ku taallay naasaret oo ah meeshii uu ku koray sayid ciise masiix ayuu wuxuu yidhi sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka afaraad aayadaha lix iyo toban ilaa sagaal iyo toban ee baalka boqol iyo siddeed ee axdiga cusub sida tan markaasuu wuxuu yimid naasaret oo ahayd meeshuu ku koray oo maalintii sabdida sida caadadiisa ahayd ayuu sinagoga galay wuuna istaagay inuu wax akhriyo waxaa loo dhiibay kitaabkii nebi isaayos oo ah nebi ishaaciyah oo goortuu kitaabkii furay ayuu helay meeshii lagu qoray ruuxii rabbiga ayaa idul jooga waayo wuxuu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo wuxuuna ii soo diray inaan kuwa xidhan furrinnimada ogeysiiyo iyo kuwa indhahala soo celintii araggooda iyo inaan kuwa nabarraysan soo furfuro iyo inaan dadka ogeysiiyo sannada qaabilaadda ah ee rabbiga haddaba haddii aad dib ugu noqoto kitaabkii nebi ishaaciyah cutubka kow iyo lixdanaad aayadaha kow ilaa labo ayaa waxaad arkaysaa inaannu sayid ciise masiix dhammaynin qidcadan uu ka soo xigtay kitaabkii nebi ishaaciyah oo waxaa harsanayd inuu yidhaahdo iyo maalintii aarsashada ilaahayaga haddaba su'aashu waxay tahay muxuu sayid ciise masiix u dhammayn waayey hadallada axdiga uu ugu dari waayey intii harsanayd ee ahayd iyo maalintii aarsashada ilaahayaga hase yeeshee sida axdiga cusub laynoogu sheegayo kitaabkii ayuu duuduubay waxaa muuqanaya in masiixu uu doonayey inuu u akhriyo dadka intaas iyada ah oo waa ku talagal ficil ah bal u fiirsa haddaba sida wax ay u dhacayaan markaannu idin akhriyayno mar kale injiilka sida luukas uu u qoray cutubka afaraad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan intii kitaabkii u duuduubay ayuu mididiinka u dhiibay uu fadhiistay oo dadkii sinagoogii ku jiray oo dhan ayaa indhaha ku taagay markaasuu bilaabay inuu ku yidhaahdo maanta qorniinkan dhegihiinnu maqlay waa rumoobay haddaba waxaa la soo kaamilay hadalladii masiixa uu ka soo xigtay kitaabkii nebi ishaaciyaah aayadihiisa kow ilaa labo waxaase weli harsan in la soo kaamilo qaybta harsan ee uusan dhammaystirin waana marka nebigu uu leeyahay iyo maalintii aarsashada ilaahayaga qaybtaas waxaa la soo kaamili doonaa markii sayid ciise masiix dunida uu ku soo noqdo markay waxyigan joogto ayaa imaanshihii koowaad iyo imaanshihii labaad la kala dhex geliyey weedhan xidhiiriyaha ah ee ah iyo bal aan idin wada akhrinno labada aayadood sida ay ugu qoran yihiin kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka kow iyo lixdanaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka sagaal boqol toddoba iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ruuxii sayidka rabbiga ah ayaa idul jooga waayo wuxuu rabbigu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo wuxuuna ii soo diray inaan kuwa qalbiga jaban bogsiiyo iyo inaan maxaabiista xornimada ogeysiiyo kuwa xidhanna furrinnimada iyo inaan dadka ogeysiiyo sannada qaabilaadda ah ee rabbiga qaybtan kore haddaba waa la soo kaamilay markii sayidkeennu dunida uu yimid muddo haatan laga joogo laba kun oo sannadood ka hor inta ka harsan aayadda labaad ee ah iyo maalintii aarsashada ilaahayaga ayaa iyana la soo kaamili doonaa markii uu soo noqdo oo isaga qudhiisa mar kale wuxuu ku leeyahay injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadda saddexaad sida tan oo haddaan tago oon meel idin diyaariyo mar dambe waan soo noqon doonaa oo xaggaygaan idin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan markaa soo noqoshada masiixu waa hubaal oo iminka waxaynu ku jirnaa wakhtiga u dhexeeya kaamilaadda labada waxyi mid waa la soo kaamilay kii kalena waa la kaamili doonaa dhegaystayaal haddaba haddii aan tusaale idiin siiyo waxaan labada waxyi u soo qaadanaynaa sida laba buurood oo markii aad dusha ka eegto isku dhow waxaase kuwiinna buuraha agdega aad garanaysaan in buuraha xagga dusha marka laga eego ay isku dhow yihiin laakiin markii labada buurood aad soo gaartaan ayaad arkaysaan inay kala fog yihiin oo qaarkood waxay isku jiraan in ka badan labaatan kilomitir amaba ka sii badan marka ay sidaasi tahay innagu haatan buur baannu ka soo degnay sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka afaraad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan waxaanan ku sii soconnaa tii kale waxaa kaloo la odhan karaa hal waxyi baa la soo kaamilay oo kii kalena waa la soo kaamili doonaa waana marka kitaabka uu leeyahay iyo maalintii aarsashada ilaahayaga waxaan filayaa haddaba inaad garateen in ilaah waxyi ahaan uu inoogu sii sheegayo kitaabkan ishaaciyah markay joogto imaanshaha koowaad iyo kan labaad ee masiixa sida ku qoran cutubka kow iyo lixdanaad aayadihiisa kow ilaa labo qayb ahaan waxaa lagu soo kaamilay oo tarjumada ay ku qoran tahay injiilka sida luukas uu u qoray cutubka afaraad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan waana markii masiixu uu isku tallaabta inoogu dhintay isagoo ah kan dembiyada inaga furan doona sidaannu ku aragnay kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka saddex iyo kontonaad hase yeeshee intaannu masiixu imaanin ayaa kiniisadda laga wadayaa dhulka oo sidaan ku soo aragnay cutubka afar iyo tobanaad aayadda saddexaad masiixa ayaa qaadan doona waxaana markaasi kadib la soo kaamilayaa qaybta dambe ee aayadda labaad ee cutubka kow iyo lixdanaad markaasoo nebigu uu lahaa iyo maalintii aarsashada ilaahayaga marka labaad ee uu dunida ku soo noqdo ayuu masiixu ka aarsan doonaa cadaawayaashiisa wuxuuna taagi doonaa boqortooyadiisa arrinkaasi oo faahfaahsan waxaannu ku arki doonnaa cutubka saddex iyo lixdanaad haddaba haatan weli waxaa maamulaya koonka ilaah oo waxaa boqor ka ahaan doona dunida sayid ciise masiix oo maalin maalmaha ka mid ah ayuu fallaaganimada dadka dunida oo dhan ka tirtiri doonaa oo maalintaasuna waa maalintii aarsashada ilaahayaga haddaan dib ugu noqonno meeriska cutubka kow iyo lixdanaad aayadda saddexaad ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan iyo inaan kuwa siyoon ku baroorto meeshii dambaska qurux madaxooda ka saaro oo meeshii baroorashadana aan saliiddii farxadda ka siiyo oo meeshii qalbijabna aan dharkii ammaanta ka siiyo in iyaga loogu magacaabo geedihii xaqnimada iyo beeriddii rabbiga si uu isagu u ammaanmo haddaba waxaannu dhammaantayo garanaynaa marka uu leeyahay siyoon inuu ula jeedo yeruusaalem haatan isagoo shakhsi ahaan yuhuudda ka hadlaya ayuu leeyahay oo meeshii baroorashadana aan saliiddii farxadda ka siiyo oo meeshii qalbijab ahna aan dharkii ammaanta ka siiyo in iyaga loogu magacaabo geedihii xaqnimada iyo beeriddii rabbiga si uu isagu u ammaanmo waxaa haddaba waxyigani uu ahaanayaa marka laga gudbo maalintii aarsashada taasoo laynoogu balballaarin doono cutubka saddex iyo lixdanaad waana wakhti nabadeed iyo mid hodontinimo oo imaanaya marka zamanka uu dhammaado haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka kow iyo lixdanaad aayadaha afar ilaa sagaal ee baalka sagaal boqol toddoba iyo afartan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan iyagu waxay dhisi doonaan burburkii hore oo waxay kor u taagi doonaan wixii waa hore dumay oo waxay cusboonayn doonaan magaalooyinkii burburay iyo wixii qarniyo badan baabba ahaan jiray oo shisheeyayaalna halkaasay joogi doonaan arigiinnay daajin doonaan oo kuwa qariibka ahuna waxay idiin noqon doonaan beerfalayaal iyo kuwa beer canabka ka shaqeeya laakiinse idinka waxaa laydinku magacaabi doonaa wadaaddadii rabbiga oo dadku waxay idinku yeedhi doonaan mididiinnadii ilaahayaga waxaad cuni doontaan maalka quruumaha oo sharaftooda ayaad ku faani doontaan meeshii ceybtiinna sharaf labalaab ah baad ka heli doontaan oo meeshii qasmiddana waxay ku reerayn doonaan qaybtooda sidaas daraaddeed iyagu dalkooda qayb labalaab ah bay ku hantiyi doonaan oo waxaa iyaga u ahaan doonta farxad weligeed ah waayo anigoo rabbiga ahu caddaalad baan jeclahay waxdhicidda iyo xumaantase waa necbahay si daacad ah ayaan iyaga ugu abaalgudi doonaa oo waxaan la dhigan doonaa axdi weligiis ah oo farcankoodana quruumaha laga dhex aqoon doonaa oo carruurtoodana dadyowga dhexdooda lagu aqoon doonaa oo wax alla wixii iyaga arka oo dhammuba way aqoonsan doonaan inay iyagu yihiin farcankii rabbigu barakadeeyey
siraadkii adduunkow suban ahaa eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aada u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin